ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa siddeedda bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maanta oo axada barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha yuhuudda ee jiida ghaza oo galay maalinkii boqol soddon shanaad oo xidhiir ah ehelada maxaabiista yuhuudda ee lagu hayo ghaza oo dalbanaya in la dardargeliyo heshiiska maxaabiis isdhaafsiga ee lala gelayo muqaawamada weerar ka dhacay waqooyiga dalka ciraaq oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ciidamo ka tirsan dowladda turkiga dhulgariir khasaare dhaliyey oo ku dhuftay qaybo ka mid a waddanka meksiko ciidamada maraykanka oo sheegay inay gacanta ku dhigeen shixnado hub ah oo ku sii jeeday kooxda xuutiyiinta ee yemen meydka sarkaal kenyaati ah oo laga helay hotel ku yaala dalka maraykanka iyo majalladda assumuud cadadkeeda bisha shacbaan oo lagu daabacay maqaalaad muhiim ah oo ka tarjumaya sida imaaradda islaamiga marnaba aanay gorgortan uga gelaynin ku dhaqanka shareecada islaamka qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horayno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha yuhuudda ee jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqol soddon shanaad oo xiriir ah iyadoona deegaanada ay yuhuuddu xooga ku haystaan ay ka soconayaan banaanbaxyo ay dhigayaan ehlada maxaabiista yuhuudda kuwaasoo dalbanaya in la dardargeliyo heshiiska maxaabiis isdhaafsiga ee lala gelayo kooxaha muqaawamada warbixin ku aadan qodobkan walaalkeen cabdiraxmaan beder ayaa soo jeedinaya dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda ee jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqol soddon iyo shanaad oo xidhiidh ah iyadoo ay weli socdaan duqeymaha iyo weerarada xukugalka ay geysanayaan ciidamada saayinada yuhuudda dhanka kalena ay muqaamadu wadaan howlgallada lagu dhigbixinaya ciidamada taagta daran ee yuhuudda duuma ay saarnaayeen ciidamada yuhuudda ayaa dhanka xeebta magaalada rafax ka soo riday rasaas taasoo sababtay dhimashada dad badan oo ku sugnaa magaalada weerarkani rasaasta ayaana yimid xilli ay madaafiicda goobta ku garaaceen ciidamada yuhuudda bariga magaalada rafax ee koonfurta jiida ghaza sidoo kale guri ay deganaayeen dad barakacyaalla oo ku yaala waqooyiga magaalada rafax ayay duqeeyeen ciidamada yuhuudda waxayna halkaasi ku dileen lix ruux oo ay ku jiraan caruur yaryar sida laga soo xiganaya kanaalka laksa duqeymo sidoo kale ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada rafax waxay ku burburiyeen guryo badan halka ay ku shahiideen dadkii deganaa guryahaasi waxay sidoo kale duqeeyeen ciidamada yuhuudda masjidka danuurayn ee ku yaala xuduudda masar iyo jiida ghaza burbur xoogan ayaana soo gaaray masjidka iyadoo ay ku waxyeeloobeen dadkii markaasi ku cibaadaysanayay bartamaha jiida ghaza ciidamada yuhuudda ayaa duqimo kala duwan ka geystay magaalooyinka deegaanada iyo mandiqadaha ku yaala bartamaha waxayna sababeen duqeymahaasi dhimashada tiro ka mid a shacabka iyo dhaawaca kuwo kale duqeyn xoogan oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen muqayimka nusayraad ee bartamaha jiida ghaza waxaa ku dhintay maati badan halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale duqayntaani dadka ku dhaawacmay ayaana leegiyay isbitaalka shuhadaa-u laksa halkaasoo lagula tacaalaya xaaladooda caafimaad tiro aada u badan oo muslimiinna ayaa shahiiday kuwo kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii ay duqeen ciidamada yuhuudda guri ku yaala mandiqada dariilbalax ee bartamaha jiida ghaza iyagoo sidoo kale madaafiicda goobta la bartilmaameysaday goobo ku yaala waqooyiga jiida ghaza sideed ruux ayaa ku shiiday turokana waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ay ciidamada yuhuudda duqeeyeen guryo badan oo ku yaala bartamaha jiida ghaza iyadoo ay sidoo kale afarta ruux ku shiideen duqeymo xoogan oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen bartamaha jiida ghaza subaxnimadii maanta ciidamada yuhuudda duqeyn ay ka geysteen magaalada khanyonis waxaa ku shiiday koo iyo toban qof waxayna tirada dadka ku shiiday koonfurta iyo waqooyiga saacadihii lasoo dhaafay gaareen in ka badan lixdan iyo lix ruux oo u badan caruur iyo haweenaan waxba galabsan xaafad ay ku sugnaayeen dad shacaba oo ku taala dariilbalax ayaa waxaa ku shiiday saddex ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen kuwo kale gumaystaha yuhuudda ayaa afar labaatankii saacee lasoo dhaafay waxa uu ku kacay sagaal xasuuq oo wuxushdhimo ah kaasoo ay ku shiideen in ka badan siddeetan iyo saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol labaatan iyo shan kale waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda xidheen shaqaale caafimaad oo ku sugnaa isbitaalka naasir sidoo kale ciidamada yuhuudda ayaa madaafiicda goobta ku garaacay isbitaalka lamaley magaalada khanyonis ee koonfurta jiida ghaza waxayna halkaasi ku burburiyeen qeybo ka mid a isbitaalka iyadoo ay waxyeello soo gaareen dadkii ku sugnaa gudaha isbitaalka duqeymahani kusoo lalaabtay isbitaalka lamal ayaa sababay istishaadka tobanaan ruux u badan haween iyo caruur isbitaalka naasir ayaa hadda waxa wajahaya xaalad adag bukaanadii ayaa nala dhibaataysan daryeel la-aan caafimaad kadib markii ay ciidamada maamulka yuhuudda kusoo rogeen go-doon muddo toddobaad ah ciidamada yuhuudda ayaana waaxda caafimaadka u diiday inay gurmad caafimaad gaarsiiyaan isbitaalka waxaana lagu soo waramayaa in gudaha isbitaalka ay ku jiraan in ka badan laba boqol oo bukaano ah kuwaasoo labaatan ka mid ay u baahan yihiin xaalad deg deg ah waxay dhanka kale ciidamada yuhuudda fuliyeen duqeyn ay ku shiideen laba ruux kuna dhaawacmeen laba kale taasoo ka dhacday guri ku yaala waddada mansuur ee xaafadda ashajaaciya ciidamada yuhuudda ayaa sidoo kale wada weerarada xukugalka ay ka geysanayaan deegaanada dhacadaanta galbeed ee dhulka la haysto ee falastiin waxayna halkaasi waxyeello ku gaarsiinayaan dadkii ku sugnaa deegaanadaasi magaalooyinka kale ah baytulaxam iyo dawaar ee hoostaga magaalada alqaliil ayay galeen ciidamada yuhuudda iyagoo sidoo kale xog ku galay tuulada balciin iyo safa ee galbeedka magaalada ramallah weerarada safmareenka ay ciidamada yuhuudda ku qaadeen deegaanada dhacadaanta galbeed ayaa sidoo kale gaaray bariga magaalada naabolis ee dhulka la haysto ee falastiin geesta kale ciidamada muqaawamada ayaa weeraro kala duwan ku qaaday ciidamada yuhuudda ee ku sugan marinka ghaza ciidamada muqaawamada ayaa gantaal la dhacay gaari cagafcagafa oo ku socdaalayay magaalada khanyonis goobtii lagu beegsaday ayuuna ku burburay gaariga waxaana dhimasho iyo dhaawac u qaybsamay askartii saarneed gaariga sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay la kulmeen weerar xoogan waxaana halkaasi ku gaaray khasaare lixaad leh goobtii uu ka dhacay weerarka ayaana waxay kusoo degatay diyaarad helikobter ah waxayna meesha ka daadguray si askartii laga laayay ciidamada yuhuudda ugu dambeyntii waxaa isku soo baxyo ballaaran dhigay ehelada maxaabiista ee ku jirta gacanta muqaawamada iyagoo dalbanaya in xukuumadda netanyahu ay gashiishiis xabad joojinaya maxaabiis isdhaafsi ah si loo soo daayay maxaabiista yuhuudda ee ku sugan jiida ghaza kumanaan qof ayaa iskugu soo baxay waddada aada xarunta wasaaradda difaaca ee maamulka yuhuudda waxayna dalbanayeen in xukuumadda netanyahu ay sida ugu degdegsiimaha badan usoo gebagabayso heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiis isdhaafsiga ay la galayaan muqaawamada si loo soo daayo maxaabiista ku jirta gacanta kooxaha wax iskacaabinta falastiiniyiinta ehelada maxaabiista yuhuudda oo xirtay waddada magaalada talaabiib ee aada wasaaradda gaashaandhiga ayaa waxay ku dhawaaqayeen netanyahu waa inuu danihiisa gaarka a ka dhigtaa meelo ka baxsan golaha wadatashiga sidoo kale waxay sheegeen in netanyahu uu iska dhegatirayo baaqyada kasoo gaara yeelada maxaabiista kuwaasoo dhigaya mudaaharaadyo ballaaran
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed shaqaali askar ka tirsan dowladda turkiga ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay waqooyiga dalka ciraaqa in weerar lagu qaaday xarun militari oo ay ciidamada turkiga ku leeyihiin waqooyiga dalka ciraaqa ugu yaraan hal askari oo turki ah ayaa lagu dilay mid kalena waa lagu dhaawacay weerar lagu qaaday xarun militari oo ku taala waqooyiga dalka ciraaqa sida ishaaca ka qaaday wasaaradda difaaca ee xukuumadda ankara weerar xoogugal ah ayaa la isku dayay in lagu qaaday xirada ciidamada turkiga ee mandiqada khalfulmaqlab ee waqooyiga dalka ciraaqa waxaana intii iska hor imaadka socday la dilay hal askari ayaa lagu yidhi bayaan kasoo baxay wasaaradda difaaca ee dowladda turkiga weerarkan lagu qaaday xirada ciidamada militariga turkiga ee waqooyiga dalka ciraaq ayaa lasoo sheegayaa inay ka dambeysay kooxda b k k oo ay xukuumadda ankara iyo xulufadeeda reer galbeedka u aqoonsan yihiin waxa ugu yeeraan urur argixiso iyadoo laga jawaabayo weerarkan ayay madaxda dowladda turkiga sheegeen inay howlgallo militari ka wadaan mandiqadda in ka badan toddoba iyo toban askari oo turkiya ah ayaa lagu dilay weeraro kala duwan oo ka dhacay labadii bilood ee lasoo dhaafay kuwaasoo lagu qaaday xarumo militari oo turkiga ku leeyahay waqooyiga dalka ciraaqa dowladda turkiga ayaa duulaan militari ku joogta qaybo ka mid ah dalalka ciraaq ee suuriya halkaasoo ay ka wadaan xadgudubyo kala duwan waxay mar walba ku andacotaa in wadamadaasi ugu duushay sida ay u ciribtir lahayd maleeshiyaadka xisbiga shaqaalaha kurdida ee loo yaqaano b k k kuwaasoo mucaarad ka ah xukuumadda ankara marar badan fuliyeen weeraro ka dhacay gudaha dalka turkiga oo lagu beegsaday xarumo ku yaala dalkaas iyo wasaarado xukuumadeed dhanka kale dhulgariir khasaare geestay ayaa ku dhuftay qaybo ka mid a dalka mexico dhulgariirkan cabirkiisu uu yahay shan ayaa ku dhuftay dalka mexico kaas oo burburiyey hanti aada u tiro badan dhulgariirka ayaa si gaar ah ugu dhuftay degmo lagu magacaabo caabo akaal biwaak oo ku taala gudaha dalka mexico qoraal ka soo baxay guddoomiyaha ayaa lagu sheegay in dhulgariirka uu burburiyay hanti aada u tiro badan sida uu ka dhawaajiyay guddoomiyaha degmada oo dhulgariirka ku dhuftay dhulgariirka ku dhuftay dalka mexico ayaa imaanaya iyadoo dhowaan dhulgariir ceenkaana uu ku dhuftay gudaha dalka mexico dhulgariirka ayaa aada ugu soo badanaya muddooyinkii lasoo dhaafay caalamka iyadoo ay ku dhinteen kumanaan kun halka ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan dalka mexico waxa uu ka mid yahay dalalka ay kusoo noqnoqdaan dhacdooyinka noocan ah waxaana marar badan dhulgariiryo ku dhuftay dalkan ay galaafteen nolosha kumanaan ruux halka ay ku dhaawacmeen kumanaan kale geeska kale maraykanka oo gacanta ku dhigay shixnado hub ah oo loo waday xuutiyiinta ciidamada dowladda maraykanka ee ka howlgala mandiqada loogu yeero bariga dhexe ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen shixnado hub ah oo kusii wajahnaa deegaanada ay maamulaan maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen taliska dhexe ciidamada maraykanka ee loo yaqaano kentacom ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigaan markab hub badan ku buuxay oo ay leedahay iiraan kaasoo kusii wajahanaa dhanka xuutiyiinta waxayna sheegeen inay ku qabteen badda carabta markabka ay ciidamada maraykanka sheegeen inay la wareegeen dhammaadka bishii janawari ee lasoo dhaafay waxayna intaas ku dareen in markabkaas uu siday shixnado hub ah oo ka timid dhanka dalka iiraan uuna kusii jeeday deegaanada xuutiyiinta ka maamulaan dalka yemen hubka kala duwan ee saarnaa markabkaasi ayuu taliska maraykanka ku sheegay inuu ka koobnaa in ka badan laba boqol oo sanduuqa iskugu jira qaybaha kala duwan ee gantaalada walxo qarxa qalabka isgaarsiinta shabakadaha ciidamada qalabka loo isticmaalo in looga hortago taangiyada iyo qaybo kale oo militari ugu dambeyntii sarkaal sare oo ka tirsan booliska kenya ayaa meedkiisa laga helay hotel ku yaala dalka maraykanka wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa ku waramaya in magaalada washington d c ee dalka maraykanka hotel ku yaala laga helay meydka sarkaal sare oo ka tirsan dowladda kenya sarkaalka ayaa dalka maraykanka wadahadal kula dhex marayay saraakiil ka wada tirsan dowladda kenya kuwaas oo ka kalimid magaalada nairobi iyo dalka haiti mas-uuliyiin u warramay warbaahinta kasoo baxda gudaha dalka maraykanka ayaa sheegay in qolkii uu ka degnaa hoteelka laga helay meydka sarkaalka sarkaalka dhintay ayaa lagu magacaaba waytan nayamoto oo sagaaliyo soddon sano jir ah bayaan ka soo baxay booliska magaalada washington sida ay soo xigatay wakaaladda wararka ee royters booliska ayaa sheegay inay wadaan baaritaano si loo xaqiijiyo geerida sarkaalka madaxa qaramada midoobay u qaabilsan waxaa loogu yeero xuquuqda insaanka foolgal turkiya ayaa dhowaan soo saaray hanjabaad deg deg ah taasoo ku saabsan musiibooyinka kusii badanaya dalka haiti baroor xoogan ayaa ka jirta magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waxaa loo tacsiyadeynayaa sarkaalka ku dhintay hotel ku yaala maraykanka gaar ahaan magaalada washington d c ee cariga dalka maraykanka
وفي جزري عرفت الله الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa majalladda asumuud ee taabacsan imaarada islaamiga afghanistan ayaa baahisay cadadkeeda bilaha ah ee bishan shacbaan iyadoo ku soo daabacday maqaalaad muhiim ah oo ka tarjumaya sida imaarada islaamiga marnaba aanay gorgortan uga gelaynin ku dhaqanka shareecada islaamka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed cali aadan gorgortan kama gelayno isku xukunka shareecada islaamka waa ciwaanka maqaal lagu daabacay cadadka laba boqol sideed iyo tobanaad ee majalada asumuud oo soo baxay bishan shacbaan kaasoo ay soo saarto wasaaradda warfaafinta ee imaarada islaamiga ah ee afghanistan maqaalkan oo uu qoray xubin ka tirsan imaarada oo lagu magacaaba abuuyaxya al baluushi ayaa waxa uu kaga hadlayaa sida hirgelinta shareecada islaamka ay agtooda uga tahay lama taabtaan aan marnaba gorgortan iyo wadahadal laga gelaynin hay-adda yonama ee qaramada midoobay u qaabilsan afghanistan ayaa soo saartay warbixin ay ku eegeysa xaaladda dalkan saddexdii bilood ee ugu dambeysay ee sanadkii labakunsdeyoabaatanka waxayna hay-addu sheegtay xaqiiqooyin waaqica baalmarsan oo ku aadan xuquuqda haweenka iyo xijaabkooda iyo sida ay xukuumadda afghanistan ula dhaqanto ayaa lagu bilaabay horudhaca maqaalka inkastoo warkan ay baahisay hay-adda uu yahay mid aan sal iyo raad toona lahayn haddana waxa uu ka hor imaanayaa waxayna fartay shareecada islaamka gaar ahaana arrimaha haweenka iyo xijaabkooda in axkaamta shareecada lagu tilmaamay inay ka hor imaanayso xuquuqda aadanaha ayaana ihaano ku ah shareecada islaamka iyo shacabka muslimka ah ee nafta u huray siduu uu isugu maamuli lahaa shareecada islaamka ayuu yidhi abuuyaxya al baluushi waxa uu intaasi sii raaciyey marka aan shacabka hortii ka sheegnay inaan ku maamulayno shareecada muxamadiyada dhulka afghanistan ma awoodna intaa ka in la eg aan khilaafno shareecada haddii aan sidaasi samaynana sharciga iyo shacabkuba way naga hor imaanayaan maxaa yeelay shacabku wuxuu caruurtiisa u huray in shareecada lagu maamulo xuduudda la fuliyo gumaystahana dalka laga saaro sharcigana nooma ogolaanaya inaan isaga ka hor imaanno maxaa yeelay diinteennu ma ahan keliya xiriir u dhexeeya addoonka iyo allihiisa ee waa diin shamlinaysa guud ahaan jawaaniibta nolosha sida dhaqaalaha siyaasadda arrimaha bulshada iyo guud ahaan nolosha ayaa lagu yiri maqaalka ay baahisay majalada assumuud ee taabacsan imaarada islaamiga ah ee afghanistan shacabka afghanistan ee dulmidiidka ah waxa uu tobankii sane ee lasoo dhaafay u istaagay sidii uu kaga hortegi lahaa dimuquraadiyadda reer galbeedka beenta ah ee beegsanaysa diinteenna sharafteenna iyo karaamada haweenkeenna dadka horboodayana ay korusidaan halkudhigi ay ka mid yihiin xuriyadda basharka iyo haweenka arrimahaasi oo lagu doonaya in fasaadka loogu dhex faafiyo wadamada muslimiinta lana taaga dhaqan ka hor imaanayo waxa uu allana faray ee ku aadan haweenka ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan lagu faafiyey cadadka cusub ee majalada assumuud ciwaankana looga dhigay gorgortan kama gelayna shareecada islaamka isagoo sii socda waxa uu qoraaga abuuyaxya leeyahay allah wuxuu faray haweenka inay dhowraan xijaabka iyo asturnaanta marka ay kasoo baxayaan guriga wuxuu kaloo caddeeyey in xuquuqda ragga iyo haweenka aanay isla ekeen laakiin aragtida islaamka marka loo eega ay tahay xuquuq cadaalad ah oo isla eg haweenaydu waxa ay shareecada islaamka siisay xuquuq ay kaga kaaftoomayso dhammaan qawaaniinta reer galbeedka iyo xeerarka hay-adaha sheegta inay u doodaan xuquuqda dumarka waxa ay boqorad ka tahay gurigeeda iyadoo tarbiyeynaysa ubad baariyaal ah oo usoo baxa ummadda lamana mid ahan gabadha reer galbeedka ah marka ay weynaato kasoo baxdo guriga aabbaheed si ay baahiyaheeda uga raadsato wadooyinka una hesho shaqo ay biilato taasoo mararka qaar la gelaysa shaqo ka hor imaanaysa xitaa insaaniyadda sida inay jidhkeeda ka ganacsato tan iyo markii ay imaarada islaamiga ah la wareegtay dalka afghanistan waxa ay ilaalisay oo ay dhortay xuquuqda haweenka iyadoo ku jaangoynaysa xeendaabka shareecada ee ma ahan sida ay amraysa maraykanka iyo hay-adaha sheegta xuquuqda haweenka imaaradu maadaama ay mas-uul ka tahay dalka iyo dadka ku nool oo dhan kuma tagri fari doonta xaqa uu leeyahay qof kasta ha ahaada rag ama dumar waxayna aas-aastay lajna hoos tagta wasaaradda al amru bilmacruuf wannahyi canilmunkar taasoo shaqadeedu tahay inay dhagaysato cabashada dadka ay ka qabaan mas-uuliyiinta xilalka haya hay-adda yonaama waa inay fahamtaa mafaahiimta shareecada islaamka markaa kadibna ay xaaladda qiimaysaa oo ay soo gudbisaa warbixinada ay soo saarayso shucuubta iyo xukuumadda waxay leeyihiin manaahij dariiqooyin iyo diimo kala duwan shucuubtuna waxa ay leeyihiin ictibaaraad kala duwan sidaasi darteed waa inay garataa farqiyadaas markaa kadibna ay warbixinteeda soo saartaa ayuu leeyahay abuuyaxya al baluushi xogaha kale ee lagu daabacay cadadka cusub ee majalada assumuud waxaa ka mid ah tarjamada luuqadda carabiga kelimad uu amiirka imaarada islaamiga ah mowlabi hibatullah ka jeediyey xaflad loo qabtay arday baratay qeybo ka mida culuumta shareecada ugu horeyntii waxaan u hambaliyeynayaa ardayda cusub ee ka qalin jebisay barashada culuumta shareecada waxaana ku bogaadinayaa cimaamadaha loo duubay alla waxaan weydiisanaynaa in macalimiintooda uu dadaalka ka aqbalo culimada kandahar iyo afghanistanna ka aqbala dadaalada ballaaran ee ay bixinayaan ardayda culumta shareecada ee jooga afghanistan iyo guud ahaan caalamkana waan u hambaliyeynayaa ayuu yidhi mowlabi hibatullah amiirka imaarada islaamiga ah ee afghanistan waxa uu soo hadal qaaday fadliga uu leeyahay cilmiga shareecada isagoo sheegay in casriga xilligani jira dadka ku fidnaysan ee jaahiliinta ah ay aada ula yaaban yihiin in waqti intaan la eg uu qofka muslimka ah ku bixiyo barashada culuumta shareecada barashada shareecada ayuuna shiiqu ku tilmaamay inay tahay arin muhiim ah oo allah iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam ammaaneen dadka cilmiga lehna ay ka fadli badan yihiin dadka kale mowlabi hibatullah waxa uu weerar afka ah ku qaaday dowladaha ku amar ku taagleynaya caalamka ee hadafka ugu weyn yahay inay dadka oo dhammi addoomo ka dhigtaan iyagoo adeegsanaya halkudhigyo been ah oo aan waxba ka jirin sida xurriyadda aadanaha iyo wixii la mid ah waxaad maqashaan halkudhigyo ay ka mid yihiin in dadka loo adeego waa halkudhigyo maran oo aan waxba ka jirin ayna adeegsanayaan daalimiinta iyo juhaasha waxaad maanta indhihiina ku aragtaan dulmiga ay la kulmayaan reer filistiin waxaan aada uga xumahay sida ay muslimiinta indhaha uga daawanayaan arrinkan oo ay xitaa u sheegi la-yihiin kelimadda xaqa ah sababa ku aadan dacfiga diineed iyo midka iimaani ee ku dhacay ayuu yidhi mowlabi hibatullah hogaamiyaha guud ee imaarada islaamiga allow u dembi dhaaf mujaahidiinta iyo shuhadadooda oo caafi dhaawacyadooda allow u naxariiso waalidiinteenna allow dhowr maamulkeenna islaamiga ah dadka madaxdeenna ahna islaaxi allow anigana io islaaxi sababna iiga dhig inay dadka kale islaaxaan allow muslimiinta ka dhowr dulmiga gaalada allow xifdi muslimiinta filistiin allow jabi yahuudda oo awoodooda baabi'i allow dhowr guud ahaan muslimiinta caalamka ducadaas ayuu kusoo qatimay hadalkiisa amiirka imaarada islaamiga ah mowlabi hibatullah majalada asumuud ayaa ah majalad bila ah oo ay soo saartay imaarada islaamiga ah ee afghanistan sagaal iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay ayayna majaladu ahayd cod dheer oo ku hadla luuqadda carabiga taasoo ay mujaahidiintu kala socdaan akhbaaraadka jihaadka afghanistan ee lagula jiray maraykanka iyo nato halka ay hadda tahay cod dheer oo lagala socon kara akhbaaraadka dowladnimada islaamiga ee ka jirta dalka iyadoo soo gudbinaysa mar weliba injaasaadka iyo guulaha uu soo hoynaya maamulka islaamiga ah ee dalkaasi ka hana qaaday laba sano iyo bar ka hor ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmiraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت